xaruntii indhaha ee iklaas oo ku taala magaalada beledweyne ayaa waxaa fursado shaqo ka helay dhalinyaro badan oo wax ku bartay jaamacadaha dalka dhalinyaradan ayaa jaamacadaha ka bartay kuliyado kala duwan balse shaqo ku waayay waxyaabihii ay barteen doctor cabdifataax aadan cusmaan oo ah maamulaha xaruntii indhaha ee iklaas ayaa raadiyo beerulo uga waramay dhalinyarada ay shaqo abuurku u sameeyeen agaasimaha ahna doctorka indhaha ee iklaas ayan dental clinic qaybteeda indhaha runtii waxaan aada u sameynaa barnaamijyadan adwadaan aadan u dhiirigelineynaa idaacaddiina beerlula iyo wacyigelinta ad dadka u sameysaan mar walba u taagantihiin waa idinkaga mahad celineynaa iyo booqashadan soo booqateen maanta xarunteena haddii aan u galno arrintan shaqa abuurista iyo dhalinyarada meesha ka shaqeyso runtii mar walbeet waxaan ku tixgelinaa dhalinyarada haddaysan xarunta horta jiri lahaynba dhalinyaradan hadda intaan la eega meesha ka shaqeysa kama shaqey lahayn laakiin mar walbeet waxaan ku dadaalnaa inaan qaadano dhalinyarada waxbaratay sida meesha uga faa'iidaysan lahaayeen ayagana shaqo u noqoto dadkoodana u faa'iideeyaan waayo haddii la yidhaahdo dhalinyarada dhammaanteed waxaa qabata laakiin wixii technique iyo professional aysan u lahayn waxaa ka imaan karo inay dhalinyaradu ay misteegyo badan sameeyaan laakiin haddii la helo meel lagu shaqeynayo dhakhtar jooga ama meelo kale ha noqoto hadda meeleenoo kaleeto maaha medical doctors xitaa kama shaqeeyaanoo waxaa ka shaqeeya dhaqaa dhalinyaro baratay professionalo kaleeto i t oo kaleeto waa ka shaqeeyaan engineerha ka shaqeeya oo qeybaha electriga naga qa naga naga saacido waxaa ka shaqeeya dhalinyaro kaleeto ah qeybta nersinka ah laabaa ka shaqeeya nersinka haddana kasii baxo experiencegooda mar walba ku qaadana iyo sidii wax u yaqaanaan mar walbana waxaan diyaar u nahay inaan dhalinyarada gobolka joogto oon shaqo abuuritaankoodana aan ka qayb qaadano caawino tale iyo ra'yi iyo fikirna aan siino mar walba intaasna waa naga go-an tahay waana ku mahadsantihiin soo booqashadan soo booqateen qaar ka mid a dhalinyarada shaqo abuurka ka helay xaruntii indhaha ee iklaas ayaa raadiyo beerulo u sheegay in ay ku faraxsan yihiin shaqada ay heleen bismillaah magacaygu waa ramadaan yuusuf axmed kaana mid ah shaqaalaha xarunta iklaas aya dental clinic waxaana kusoo bartay jaamacadaha magaalada beledweyne khaasatan jaamacadda jobka university waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay aad iyo aad waan ku faraxsanahay inaan maanta boos wanaagsan aan ka helo xarunta iklaas allah subxaana watacaala ay mahad usugnaatay marka xigta waxaan ka baxay mid ka mid a jaamacadaha gobolka hiiraan waxaan shaqo abuur waxaan shaqo ka helay xarunta iklaas i and dental clinic waana ku faraxsanahay shaqada aan ka helay maamulka isbitaalka iyo dhammaan shaqaalaha aadaa ugu mahad celinayaa sida wanaagsan ee iskula shaqeyno waana ku mahadsanyihin dhammaan maamulka iklaas dhalinyarada shaqo abuurka ka helay xaruntii indhaha ee iklaas ayaa horey shaqo ugu waayey waxyaabihii ay barteen balse hadda shaqo ka helay xaruntii indhaha ee iklaas